kuwa ah laaba aqbala in laga aragti duwanaan karo keliya ma helaan mudnaan waxaa sidoo kale u abuurma fursado badan oo nolosha ah iyo aqoon badan oo ka dahsoon haddii aad og tahay inaad leedahay kartida dhegaysiga awoodda gorfaynta iyo isdhaafsiga aragtida kusoo biir wadahadalka kana mid noqo saaxiibada ku xihan barnaamijka kaswadaag oo ah toddobaadle lagu falanqeeyo mawduucyo muhiim ah oo horumarka dalkeenna quseeya kala soco radiyo himilo toddobaad dhammaad kasta abbaar shanta galabnimo doodiyo allayleh dabuutaadi leedahay waa hadal daawayno aniga way deeqay
kula wanaagsan dhegeystayaal waxaan ahay maxamed qadar cabdi waa barnaamijkii kas wadaag oo toddobaadkiiba mar aan isugu keenno cuquusha nool in dheergareedka bulshada si aan iskula qaadar dhigno dhibaatooyinka muuqda iyo xalkooda iyo fursadaha dahasoon iyo dabagalkooda waa barnaamij ku dhiisan murtida tiraahda caqli rageed iyo caana idaadba waa la ururiyaa maadaama soomaalidu ku mahmahdo maan rag waa mudacyo badan yahay ma jirto meel kaga habboon madasha kas wadaag oo aan isugu keenno fikradaha kala lumay iyo aragtiyada iskasoo horjeeda ee iswaafajintooda lagu dhalin karo tali iyo tusmo toddobaadkan waxaynu diiradda ku saareynaa sida looga hortagi karo tuugada dhaca ka geysata baraha internetka dhanka farsamada waa saacid kusoo dhawaada kas wadaag
baxnaano hosbitaal badigoodba cudurrada neerfayaasha ku beegmo bini'aadamka noloshiisa beegsado badanka iyo jidhkaba baawarkiisa lumiya bisinka iyo tabaaraga boqor hanaga badbaadiye baxnaano hosbitaal baa loo bineeyo biidnilaahi basiidkaaga bogsiinaya brobleemka nafsiga ruuxuu ku baahoo iskubuuqu ku bataa dadkana ka dhex baxoo bannaanjoog inuu ahaado keligii u bogaayaa badbaado allah baxnaano hosbitaal baa bushigiisa baxnaaninayee iminkaba ula boqoola bulshada cudurrada ay la bukooto basarkooda la bixin waayo shaadkuna kaga baaba'aa sidii ay uga baanan lahaayeen boqor hanaga badbaajee baxnaano hosbitaalba boqolkiiba boqol inuu ka baaro basiid uga bogsiiyaa ballan ku qaaday barofesoro dhakhaatiir ah oo aqoontoodu badan tahay bukaanada baxnaanintooda loogu bogo boqorna gacmahoodu barakeeyey baxnaano hosbitaal baa ku boromooso boqolkiiba boqol bulshada ugu bogtay baxnaano hosbitaal waxa uu kaa daweynayaa cudurrada neerfaha ku dhaca oo ay ka mid yihiin daweynta lalilmada daweynta carruurta kafka ku daahay e aan hadli karin xanuunada qalalka istaroogga daweynta madax xanuunka joogtada gonjabka iyo daweynta dhabar xanuunka dhammaan cuduradaas waxaa kaa daweynaya dhaktar xaaris cabduqaadir sheekh maxamuud oo ku takhasusay xanuunada neerfaha iyo daweyntooda wuxuuna adeegsanayaa mashiinada kale ah mashiinka lagu baaro muruqyada la xiriira neerfaha mashiinka kabaabiyada mashiinka lagu baaro suuxdinta iyo qalalka mashiinka lagu baaro cabirka dhagaha mashiinka lagu baaro xanuunada aragga ee neerfaha iyo mashiinka lagu baaro dhaawacyada firirka waxaa kaloo isbetelku kaa daweynayaa cudurrada uurku jirta beerka kaadibaxsadka neefta ama burukiitada iyo saxaro dhiigga baxnaana hosbitaal waxaa ka howlgala dhaktar yaxyo shoole oo qaabilsan cudurrada carruurta iyo quudintooda waxa uuna carruurta kala tacaalayaa mataga joogtada ah fuuqbaxa miisaan yarida calool xanuunka iyo calool fadhiga dhakhtarku waxa uu si gooniya u adeegsanayaa mashiin casri ah kaasoo loogu talagalay in lagu baaro gaas calooleedka iyadoo aan lagaa qaadin wax saxaro ah sidoo kale waxa uu dhakhtarku isticmaalayaa kaamirada caloosha isbitaalka baxnaano waxa uu ku yaalaa inta u dhexaysa isgoyska soobe iyo fila baydhabo gaar ahaan dhanka qorax udhac wixii faahfaahina ka wac nambarada kale ah eber lix hal saddex afartan iyo sagaal eber eber konton iyo shan ama eber lix hal saddex afartan iyo sagaal eber eber lixdan iyo lix
idigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday ka habsanay dunidu inaga uu dambayne ka habsanay dunidu inaga uu dambayne calankeennan daadegay miyaydan
hagaag tuugada internetka ayaa adeegsada xeelado ay ku jabsadaan ciwaanada baraha bulshada sida facebook whatsapp telegram iyo in kale waxay fariimo xaalad deg deg ah oo deyn weydiisasho ah u diraan dadka ku jira ciwaankaas si ay lacago uga dhacaan iyagoo iska dhigaya qofkii lahaa ciwaanka ay jabsadeen mararka qaar waxay qofka ugu goodiyaan xogaha sawir ama muuqaal ay ka dhexeleen baraha ay jabsadeen oo ay ku dalbadaan lacago haddii aan la sininna ay xogahaasi ku faafiyaan baraha internetka haddaba kas wadaag waxaan ku korfeyneynaa sida looga gaashaaman karo tuugada baraha internetka oo ay nagala qeybgalayaan maxamed muxudiin cabdulle oo lacaga looga dhacay baraha bulshada iyo injineer cabsitaar carabow oo ku xel dheer arrimaha tiknolojiyadda su-aasha ugu horeysa haddan maxamed ku bilaabo maxay ahayd sababtii ugu weyneyd ee aada u rumaysatay fariinta laguu soo diray inay ka timid qofka ciwaanka leh ciwaanka waxyaalaha kushaka gelinaya waxaa kamid oo ku ogaa kartaa ciwaanka inuu ciwaan cusub yahay sidoo kale muxuu ahaa ciwaanka dadka ku xiran inay muxuu ahaa dad yar yihiin si muxuu aha balaa u fahantid ciwaankan muxuu ahaa in oo yahay sidoo kale waxyaalaha aad ku fahmi kartid waxaa kamid ah qofkan muxuu ahaa su-aalaha iyo waxyaalaha ugu horeysa tilaabooyinka ugu horeysa ku weydiiya inay lacagta ani saddexdaasba waa waayey sababtoo ah ciwaankan dad badan aa ku xirnayo qof muxuu ahaa waxaa layska soo dhigay oo dadka soomaaliyeed qof qaali ku ah waxaa layska soo dhigay dad badanaa ciwaanka fulow gareeyey bastiyo badanaa ciwaanka yaalay ee, muxuu ahaa ciwaanka ciwaan cusub ma aheen sidoo kale ciwaan dad yar ku xiran yihiin ma aheen sidoo kale lacag isla markii lama weydiin aniga marka hore salaan iyo muxuu ahaa salaan sharaf iyo isbarasho kadib aa muxuu ahaa si oo waxaa lacagta qaabka lii weydiiya xataa qaab ma aheen muxuu ahaa isdhahaya qofka uu lacagta markaas weydiisahaya ma aheen qofaa baahi ku tuhmaya aniga marka qaab waxaa la ii weydiiyey muxuu ahaa xaalad emergency inay jirto qofku muxuu ahaa lacagta uu haysto laakiin muxuu ahaa ay ka- hortaagantaha marka waxaa arrimaha aan la yaabo ka mid ah markii arrintaa aa aaminay oo muxuu ahaa lacagtana liga dhacay arrimaha aan la yaabo waxaa ka mid ah boqolaal qof aa arkay oo aniga asxaab aan nahay oo isku dhownahay oo sidaasoo kale loo dhacay oo iigana qarsahayo marka dadkaas haddaa aniga arrintooda iila wadaagi lahaayeen maalinkaas waxay uma dhaceen marka sababaha ugu weyn oo ku rumaysto waxaa ka mid ah ciwaanka inuu muxuu ahaa qof qaaliya oo dadka soomaaliyeed ku weyn oo ixtiraam dadka ay u hayaan u yahay sidoo kale ciwaanka inuun ciwaan cusub ahayn oo dad badan ku xiran yihiin oo muxuu ahaa dada asxaabna ay kamid yihiin sidoo kale muxuu ahaa ciwaanka ciwaan cusub inuun ahayn waxyaalo hor bastiyo hore ay u yaaleen iyo sidoo kale isbarasho iyo muxuu ahaa hadalla macmacaan in la hormariyay ee sidee ayay u saameysay baahiyahagii gaarka ahaa lacagtii kaaga baxday qofkaas Ee, su-aashaas muxuu ahaa su-aal oo muxuu ahaa si ii yara damqinaysa waaye muxuu ahaa xoogaane qosol muxuu ahaa leh Ee, aniga markii arrintaas iigu dhaceysay muxuu ahaa arday yaan ahaa oo wadan qurbo joogo oo loo soo diro muxuu ahaa lacag billa ah loo soo diro lacagta marka oo billaha ah oo la iisoo dirayay lacag konton dollar ka dhiman yaa muxuu ahaa aliga qaata aniga marka bishaasoo dhan waxay ka dhigantaa waxaa iisoo hara marka konton dollar marka arrin aad ii saameysa waxyaalaha qofka oo dhaca u qora waxaa ka mid ah ee, niyow muxuu ahaa lacagta aa qaadatay waa lacagta muxuu ahaa ardaynimada aa ku biilahayay marka waa iska dareemi kartaa arday muxuu ahaa lacag bilo ku xisaabtamo oo lacagtii uu biilahayay oo intaasoo boqol ah looga reebay muxuu ahaa konton dollar ixtiraam uu ixtiraamayo macnaha qofkaas lahad la hadlaayo marka runtii qof muxuu ahaa damqahay ma ahayn qof dembiyo muxuu ahaa dembiga caadaysto dembiyo hore usoo galay oo xanuun iyo muxuu ahaa damqasho iyana gelaynin uu ahaa marka arrintaas arrin aad iyo aad iyo aad saameyn iigu yeelatay oo muxuu ahaa inaad deemo iyo muxuu ahaa circiriiris iyo dayiq inaad galay igu noqoto waaye sababtoo lacagta lacag banaan ii taalo oo akoon iigu jirto oo isaga baashaalaya maan ixtiraam aan ixtiraaman qofkaas darteeda aan waxaa u diray lacagtii muxuu ahaa oo ixtiyaajaadkeeda oo muxuu ahaa asaasiga aan ku baxsa lahay marka aad iyo aad ay muxuu ahaa arrintaas saameyn iigu yeelatay su-aashaasna waxay ahayd su-aal oo aad ii damqinayso marka ee, bal sharaxaad nooga bixi habka lacagaha ay kaaga baxeen iyo qaabka qofkaas aad wax u siinayseen ma cod ahaana kuwada hadlayseen fariin ahaan ilaa lacagaha si qaabkee u kaaga qaata bal noo nooga sheekee horta muxuu ahaa idaacadda aadaa uga mahad celiha qaabka muxuu ahaa su-aalaha ay u dhigayso muxuu aadaa uga mahad celiha oo qaab oo ay tahay dadka inay muxuu ahaa wax ka faa'iidi karaan oo fariinta la diraayna ay tahay muxuu ahaa qofka inaa hubisid Ee, haddii qofkaas aan cod weydiisa lahay ama muxuu ahaa muuqaal qofkaas inaa kula hadla weydiisa lahay aragtidaas hadday igu jiri lahayd horta muxuu ahaa waa samey lahay iguma jirin laakiin ixtiraam qofkaas aa ixtiraamayo yaan ugu qoori waaya inuu dha- aan ku- aan ku hubiyo horta xaaladda oo i qabsatay haddaan faahfaahiyo waxay ahayd ee, nin oo mas-uuliyiinta soomaaliyeed kamid ah oo dadka soomaaliyeed dadka abaalka u leh oo muxuu ahaa dhanka wax tacliinta iyo dhanka siyaasadaba muxuu ahaa dad- dad nin aada bulshada u aqa- u yaqaaniin oo aan rabin hadda magaciisa inaa muxuu ahaa xigto aa magaciisa facebook lagu soo samaystay ee, walax like iyo loof camal aa liisoo diray iyo muxuu ahaa salaan kadib salaantaa ka guddoomay ninka muxuu ahaa magaciisa ugu yeeray oo muxtaram ah waa ixtiraamay markaa wax yar wasa sheekeysano wuxuu igu dhahay muxuu ahaa koley asiga ma ahan laakiin aniga markaas saa u malay inuu ninka yaha waaye marka wuxuu igu dhahay muxuu ahaa ee, ee, waxaa arrin deg dega ay haysato qaabka waa lagu soo fikiraa qaab oo runtii dad badan oo aqaan loo dhacana waayo marka waxaa lagu dhaha arrin deg dega ay haysato waxaa waaye ee, whatsappka iga halaysan marka kuwa waxaa jiro qolo kaargo ka shaqeyso lambarkooda kuusoo diraa whatsappka iga halaysan whatsappka kala hadal aa layidhaha macnaha liima weydiin toos lacagaa loo baahan yahay iyo liima dhihin ee waxaa layidhaha dadkaas la hadal marka dadka lacagta i weydiin doono waa kuwaas marka waxaa u fahma aniga wax ila hadlayo dhan ba hal qof ama laba qof inay yihiin waa la hadlay qofkii aan la hadlay waxaa dhahay yaay eh, ninkaas muxuu ahaa odayga eh yaa alaab ma uhaysiin haa alaabaa u haynaa waaye alaabtiis laakiin beri lama diri karo asigana wuxuu igu leeyahay alaabtaas beri ha diraan xaajo muxuu ahaa gooniya ay haysato oo deg deg eh marka alaabtii muxuu ahaa diraa dhahay ninkaas hawshiisa loo qabta odayga ah markaasay waxay igu dhaheen lacageen lacagaa ninkaas ku taagan marka ninka odaygaa ku laabana marka anugu ka xishoohayo waxaan leeyahay oday arrintaasaa jirto lacagaa kugu taagan markaasoo wuxuu leeyahay asigana wallaahi waa iska mushkilad eh, lacagtiisa ii dhiib anaa beri kuu soo diraay horta konton dollaraa meeshaas laga qaatay haddaa lacagta aa si toos u sheego konton dollaraa waxaa laga qaatay waxyaalaha oo dhibaatooyinka ay haysto waxaa kamid a anigani nidaamka oo kaargooga aad uma fahamsanayn nidaamka kaargooga hadda fahamkaan ka haysto markaas safarka igu cusbaay marka ugu horeysoon muxuu ahaa lab- marka labaadoo meel tagay ahayd nidaamka ka hadda in badanaa wax dirdir kaargooga nidaamkiisa waa igu cusbaay hadda kaargoog dhan qaabka u samaysmo waa ogyahay waa ogahay laakiin markaas kaargoog aad uma aana fahamsanayn markaasaa waxaa lagu dhahay serial numberaa jiro markii alaabta la diro kadib waa alaabta markii la diro kadib subaxii oo haddana oo ila soo hadlaa wuxuu leeyahay eh, alaabta waa soo qaa- waa soo qaadanaya alaabta ma la soo diray ii weydi nimankaa weydiyaa marka haa eh, waa la soo dirin ninkii aa ku laabta waxaa dha alaabta waa la soo diray markaasuu wuxuu dhahay alaabta serial numberaa lagu qaataa ee kaargooga eh, muxuu ceelboorka layskama garay serial numberka iisoo sheeg serial numberkii waa weydiiye waxaa dhaha serial numberka keena serial numberka waxaa la dhahay serial numberka si qofkaa loo siiyo ama lagugu sheego waa in lacag la bixiyaa okay lacag in la bixiyo miya haa ninkii odaygaa ku laabtay niyo lacagtaasaa la iska rabaa markaasu wuxuu dhahay niyo lacagta meeqa waay konton dollar c d wow dhaadani waa isku kaa soo daraa beriyey waxaan kuusoo saaraa muxuu ahaa eh, xawaalad okay aan ku dhahay lacagta waa dire markaas xoogaa aniga waxaa i soo gashay murug murug camal sababtoo eh markii hore lacagta aan diray kontonka door waa ka sabri karin konton kale aa muxuu ahaa ku daray marka lacagta meeshaas iguma joogsanin marki meesha oo aniga gadaal markaa ka fikirin aan iskala yaabayo oo muxuu ahaa qaabka muxuu caqligeyga u yahay iyo daciifnimadeeda aan ka ogaayo waxaa waaye lacagta dambe oo hadda soo socota qaabka la iga dhici doono oo arrin aad u yaab leh ninkii waa ilasoo xiriiray maalinkaas waxaa xasuustaa jaamacaddaa joogay Eh, jaamacadda anoo jooga fasal ku jiro oo ilasoo hadlay ninkii waxaa ilasoo hadlayo oo mas-uulka ahaayo magaciisa muxuu ahaa ligu- ligu dhacay muxuu ahaa aa ilasoo hadlayo marka wuxuu i dhahay muxuu ahaa eh, niyow lacagta waa kuu soo diray kaargo lacagta xawaalada kuu soo saaray ma aragti makusoo gaartay oo i dhaha niyow waxaa dhaha maye lacagta ima soo gaarin mana arkin lacagta waa soo socotaay waa kusoo dir galabta inay toban sac kusoo gaarto waaye ana sagaal sac oo kale waa markaas markaasu wuxuu igu dhaha haddani waxaa kuu soo diray lacag shan boqol oo doolara kuu soo diray maadaama saaka muxuu ahaa iga dirtay muxuu ahaa lacag oo oo oo muxuu ahaa boqol doolar maadaama iga dirtay shan boqol oo doolara kuu soo diray laba boqolna ni- eh, muxuu ahaa eh, s- saddex boqolna nimaa iska leh eh, laba boqolna adaa leh hal boqolaa kugu diray oo abaalmarin camal marka marka marka aniga shakashakiyaa galay haddana waa farxaa xoogaa marka erey cajiibaan dhahay Eh, yar walaalkiia wuxuu eh, habeenkii markaa lacagta diraayo wuxuu ugu dhahay lacagta hore markaa diraayo wuxuu ugu dhahay eh, muxuu ahaa eh, nin lacagtan aad diriis ma iska hubayso ugu dhaha mogtahay anin waa ka qarqari nin iga tagaa dhaa saxaawo nin mas-uulaa la hadli waayo idhaaf saxaawo markaasaa markaa maalinka lacagta diraayo oo lacagta la ii sheegay marka wuxuu i dhahay waxaan dhahay asxaan lagama tagaa dhaa marka marka waxaa waxaa isku malayaa nin nin asxaan sameeyey oo asxaankiina wax ku helo macnaha aa isku malayaa markaasaa sidii meeshii layguma siminay xoogaha markii la joogo waa ila soo hadla lacagta waa kuu soo socotaaye ninow saddex adig gooso ninaa igu taaganay lacagta adig wada qaado laba boqoloo doolar u dir ninkaas maya boqol doolar u dir ninkaas boqol doolar maa u diraa marka waa yaabay xoogaha m- eh, dhibay igu naqatay Eh, marka dambe boqolka doolar aa diraadan laba boqolaa ligamaroa marka arrin aad u yaabla waaye marka daciifnimadeed meeshaa ka fahmay meeshaas waaye lacagta waa diray lacagta ima soo gaartay marka aniga habeenkii marka meeshaa kusoo baraaruga meeshaa marka habeenkii haddana waxaa lii leeyahay galabtii lacagta iyadoo isoo gaarin ah, habeenkii ah waxaa lii leeyahay ninkii ah wuxuu ii leeyahay niyow yaraa yarkii oo saa dee lacagta aad u diraysaa hool ii haayee muxuu ahaa lacag ugu dar lacag si ugu daraa in lacag maha lacag waa haya markaas lacag fiicana taleefonkii akoonkii ku jirta markaas lacag uma diraa dha anig niyow saaxiibow filinkaa maba fahmin adeeg sidiisaa isugu soo soconay ninka haddana ilaa hadda waa ixtiraamaya ereyo fiican musdalaxaad fiican u isticmaaloyaa marka dambe waxaa isla soo gaarin heer ooy dhaho toban doolar ninkaas u dir howlo iyaaya marka waa fikir nin mas-uul soomaaliyeed oo soomaaliga intaas wax soo qabtay soo toban doolar adiga ilaa sacan ku daba socdoona ila dad ma yaqaano ilmo dhalay dadkiisaa joogo muxuu ahaa taleefankiisa lacag ku jirta adduunka waafi iyo waxbaa la isticmaalaa hadda saaxiibo waxaa dhahay eh, xadratag waxaa dhahay adigoo aada iyo aada u mahadsan eh, qoraalka iga halaysanay cod iyo soo duub meeshaa ninka isaga dhicina markaas waxay u dhahan waa iga shakisaye eh, adeer saasman uu leeyahay nin wax dambe maha ayaa dhahay marka dambo baasha markay ugu caddaatay subaxdeedaad aawacay nin asxaabteeda ka mid a nin arrintaas ay ugu dhacday nin arrintaas waa jirta arrin la yaqaano waaye ee ninkaas mas-uulkoo magaciisa lagu dhacani lagugu dhacani dad badanaa lagu dhacay oo aniga a ka mid ahay oo afar boqol oo doolar laga qaatay marka aadaa u yaaba aniga aadaa u yaabay ninkaas nimaa mar walba sheekaysan oo ahay marka arrintiisa oo la dhuumahayay anigana markaas kadib familkeyga hal qofaa ka og arrintaas wiilka markaas ila joogaa ka og sababtoo eh muxuu ahaa qof inuu nin dhanuu intaas waxaa lasoo baraya oo waxbarasho dadka qaar oo iyaga markay wax ku dhicin ma fahmi karaan ninkaas waxaa laga yaabaa afar boqol laga dhacay hadduu kahor ii sheegi lahaa inaan nin doqon u hayso lahay laakiin baashiisa iigu dhacda aniga markaa aragtid dadka ma usii sheegaysa marka ninka aan u sheegay arrintaas oo la dhacay nin kaloo igu xira marka ninkaas waa la dhacay haddani ninkaana og ninkaas laakiin waxaa waaye ninka asiga muxuu ahaa magaciisa lagu dhacay waa ninka waa waa nimoo matalo soomaaliya oo qabiil qabiil iyo waxbaa laisku matala waa ogtaha waa nimoo siyaasad ahaan matala marka ninka siyaasigo magaciisa lagu dhacay wiil muxuu ahaa ciddiisa ka tirsan aa lagu xiray ninka siyaasiga ii sheegay niyo arrintaasaa jirtaa dhahay ee siyaasigiyaa la hadlo waa wacay niyo arrintaasaa jirta arrintaasaa dhacday niyo aniga wax kaama rab haddee adigana wax igama dhicinay ee dadka arrintaas ku baraaruji waajib ku saaran waaye magacaaga oo wax lagu dhacaa inaad dadku sheegtid markaasoo waxay ugu dhahanaya ninkaas waa la raadinoyaa dad intaasoo kumanaan doolar boqol kun intaasoo dad wax ku dhacay magaceega aaduu ugu qaraabtaa marka arrintaas waa la raadinoyaa adigana niyo adaa tuug lacag iska siisay meeshaa rabti karaasoo ugu dhaca marka dhacdada saasay u dhacday marka aada iyo aadayna muxuu ahaa arrintaas xasuus iyo khibrad muxuu ahaa gooniya nolosheedu ku leedahay maxamedow ma jirtay wax calaamado shaki ah oo aad dareentay ka hor inta aan lacagta aadan dirin Eh, horta lacagta aad diray aniga lacag muxuu ahaa oo marar badan aan kala diray ahayd lacag oo mar hal mar aan dira ma aha mar walbo lacag walbo saddex maraa lacagta dira aniga mar walbo lacagta aad diraayo mar walbo marka sii dambeyso xoogaha shaki ay soo galaayo marka koowaad heer waxaa maraya lacagtan ninkan mas-uulka inaan lacag ka sii diro aan sharaf u arkaya mar mar inaan culeys u arkay marna anoo aada u welwelsan oo shaki igu jiro inaan lacagtii dire ixtiraam asiga ah ixtiraamaayo marka ugu dambeyso lacag saddexaad inaad dire la rabane muxuu ahaa aada iyo aada muxuu ahaa eh, waa og tahay muxuu ahaa kelimaadka la isticmaalo wahmi iyo waxaa jiro dhanni iyo yaqiin iyo iyo shaki aa jirta macnaha wahmiga waxaa waaye waxaan markii shaki yar oo kugu jiro oo muxuu ahaa laakiin laada ama negativeka ay u badan tahay waxaan inayna jirin shakiga adiga kugu jiro inay wax jira ahayn markay baasha u badan tahay wahmi la dhahaa toddobaatan iyo shan boqolkiiba markay muxuu ahaa eh, eh, muxuu ahaa okay tahay muxuu labaatan iyo shan boqolkiibana ay muxuu ahaa eh, no tahay ay wahmi la isticmaalaa shakina markay fifty fifty tahay waaye eh, dhannina waxaa waaye muxuu ahaa markii muxuu ee badan tahay nisbada qofka shakigiisa uu ku sixan yahay toddobaatan iyo shan boqolkiiba yes markay tahay labaatan iyo shan boqolkiiba no ee tahay yaqiintana waa markii boqolkiiba boqol baasha ay haysta marka marxaladahaasoo dhan waa maray aniga marka hore wahmiyaa maray shakiyaa maray dhanyaa maray marka ugu dambeyso oo arrinta la ii sheegan yaqiinaa galay lacagtaasna inaan ka sabro aan maskaxdiyada iyo niyadiyada kusoo sabray oo iga baxda lacagtaas dib dambana igu soo laaba doonin oon lii baloogay laakiin maalinkaas maalin ka dambeyso aan scam internetka ligu sameyn go-aankaasaa qaatay Eh, ustaad cabsitaar aan markaan siinaa Eh, ustaad cabsitaar eh, tallaabooyinka ugu horeeya ee ay tahay inuu qaado qofka laga jabsaday ciwaankiisa maxay yihiin Eh, runtii aada u mahadsantaa horta maanta mawduuc waxaa laga hadlayaa bulshada dhan muhiim u ah intaas marka kasoo tago su-aasha jawaabteeda aan toos u galo tallaabooyin badan ayaa laga maarmaan qofka inuu qaado kow horta basswordkii laga jabsaday eh, in uun bedelo oo horey bassword cusub u samaysto sidoo kale maxaa lahaa qofka tallaabooyinka laga baahan yahay waxay tahay la kabyo inuu ciwaankiisa u samaysto oo ah inuu ku xirto emailki email asaga u gaaro aan emailka u isticmaalayaan ahayn ama hadhowta haddii cilad ku dhacdo dib hadhowta maxaa la uga soo kaban karo Eh, waxyaabaha kale aada u muhiima lagu taliya khubaradaha arrimaha technology-ga ay ku taliyan waxaa kamid a inuu qofka ku xirto eh, email cusub iyo teleefon cusub si la kabyadi oo u ko- oo u kordhiyo oo ay u adkaato in la jabsado ciwaanadeeda sidoo kale qofka waxaa iyadana muhiima la gudboon inuu inuu iska hubiyo wax loo yaqaano inuuna isticmaalin baasweere aada u fudud taas oo u suuragelinayso qofka maxaa la lahaa ciwaankiisa si sahla in loo soo galo hadday jiraan meelo kaleo ciwaano ugu furan yihiin inuu sign out ka dhaho oo ka baxo leanna marka qaarka waxaa laga yaabaa qofka meelo kala duwan inuu imailadiisa uga furan yihiin taasoo si sahlan u fududeynaysa in maxaa lahaaya ay dadka usoo galaan waxyaabaha kale iyadana muhiima loo baahan yahay waxaa kamid a inuu emailkiisa meel walba ka furin hadduu ka furane iska hubiyo inuu ku save gareen meesha marka qaarka waxaa dhici karto inuu ku dhahayo emailkaaga ma ku save garaysanaysa adigoo mashquulsan yes ama dhahdid oo xogtaas saas lagu kaadiyo iyo waxaa jira maxaa lahaayey albaabka internetka laga soo galo ama laga yaqaano browserska la isticmaalo browsera qaarkood qofka xogtiisa keedinayo oo u baahan maxaa la iyada naftigeeda in lagu baraarugo marka talooyinka ugu muhiimsan aan siinayn waxaa ka mid ah isla markii ciwaankaaga la jabsado in meelaha kale aad ku jirto sign out ka samaysid ciwaanka baaswarkiisa inaa badeli aa badeshid aa mid cusub ka dhigtid inaa fariin u dirsatay emailkii marka hore lakab kuugu ahaay aad ku dhahdid waa xilmaama baaswarkeyga halkan fariin igu soo dir adiga naftigaaga aad dadaalkaas a qofka uu sameeyo markaas wuxuu sameyn karaa marka in fariimo loogu diro koodh ahaan teleefonkiisa oo baaswer ka badasho oo baaswer adag ka dhigto iyo meelaha kaloo ciwaan kaga jiro inuu ka saaro intaba waxaas leeyahay tallaabooyinka ugu muhiimsan inuu qaaday ka mid tahay
marka laga soo tago fariimaha deenta la isku weydiisto sida maxamed ku dhacday maxay yihiin hababka cusub ama dabinada ugu waaweyn ee tuugada internetka ay hadda adeegsadaan si ay ciwaanada dadka ku jabsadaan dadkan technologiga isticmaalayo horta maxamed sheeke aada cajiiba nooga sheekeeyey waa u baahan cashir badan in laga barto leanna wax wax loo sheegaa waxay tahay adiga inan kugu dhicin oo khibrad iyo waayo aragnimo aad ka heshid oo waxay dhahaan soomaalida intaan falin ka fiirso ayay dhahaan oo dad aada xikmad badan waa laakiin saasay tahay haddana marka qaarkood wax unbaa ka hoos baxaayo u baahan noloshaada inay cashir kuu noqoto marka waxaa jira siyaabo kala duwan oo qofka internetka ama baraha bulshada markuu adeegsanayo lacaga looga qaato ama xogtiisa xataa imailadiisa laga jabsado dad waxaa laga yaabaa qof aad taqaanid aa wada xiriirtaan ayaa layskaga soo dhigaa yacni sawirkiisa magaciisa ayaa loo soo isticmaala adigu qofka isleedaa qofkan waaba taqaanaa qof waa laisku ekensiinaa mara qaar waxaa laga yaabaaba in maxaa la aabaha la iska dhigabo oo waa dhici kartaa walaalka in la iska dhigo waa dhici kartaa saaxiibka in la iska dhigo waa dhici kartaa saaxiibta in la iska dhigo iyada naftigeeda waa dhici kartaa qofka inuu qof kale isku soo ekeysiiyo ama qof caana shakhsiyadiisa inuu qaato waxaa mara qaarkood dhici karta qofka lifaaq in loo soo diro ama linki oo qofka maxaa la lahaaya qof uu yaqaano camal oo markuu furo dhammaan xogihiisa lala wadaagayo hadda waxaan dhahnaaba ha gujin lifaaqa aan aqaanin iska hubi marka hore oo waxaa u fiican maxaa laha qofka laakiin markaa xiriir leedihiin marka qaarkood waa la xiriiraysaa marka qaarkood waxaa laga qof kale inta ciwaankiisa lasoo jabsado isla asiga lagu soo dhexmara laanna sheekooyinkiida dhexmara xiriirkiida la heli karaa marka iyada naftigeeda waxay u baahan tahay arrimahaas in aada looga taxadiro siyaabaha kala duwan oo dadka oo looga faa'iidaysto waxaa qofka asoo mashquula waqtiyo mucayana in lasoo waco oo ama maxaa lahaa qof aad taqaano ku dhaho waniyo nambarkaaga ayaa kusoo dirsada fariin koodhkaas iisoo dir in qoraal ahaan loogu soo diro adsoo iska mashquulsan koorkii diro oo xogihii laga qaato yaa siyaabo kala duwan ama qof la isku soo ekeysiiyo ama mobilkaa fariimo lagu soo dirsado ama qeybihii wadahadalka lagala soo xiriiro ama qof adi muhiima xiriir leediin la ogaado haddana qofkaasoo kale la isku sii ekeysiiyo idan aaday arrintaasoo kale ay dhacdaa waxyaabaha kale dadka ay sameeyaan waxaa ka mid a mararka qaarkood ina adiga dhanba maxaa laha lagaa nixiyo oo xaalada emergency lagu dhaho waniyo maanta waxaa waaye saana igu dhacday shilkaana galo saasa igu dhacday emergencygaas u baahana in adigana bini aadan aad tahay waa isku naxaysaabo isla markiina wax iska dirta laga yaaba aan iska hubin oo lambarkii lambar a ahayn aad lacag ku dirto ku dhahay lambarkii xaaladaasa iga imaadkana igu soo diri kartaa marka siyaabo farsamooyin kala duwan ayaa internetka looga qaraabtaa marka oo u baahan maxaa lahaaye in aada looga feejignaado lana hubiyo waxyaabihii kugu yaabka badnaa ama dhacdooyinkii dhinacan jabsiga muxuu ahaa baraha bulshada oo dadka dhaqaal lagu weydiisanaya dhacdadii kugu yaabka badneed maxay ahayd wallahi runtii dhacdooyin kala duwan ay soo mareen cajiib iska ah oo yani nin saaxiibkay waxaa iska iga sheekeeyo xaaskiisana iskaga dhigabo oo sawirkeeda loo soo adeegsado oo dhaho hebelow xaaladaas ay haysato taleefon kasoo tegey yani isla qofkiiba la iskaga dhigo sawirka loo adeegsado lacaga looga qaato way jiraan aniga qof igu dhacda iga sheekeeye waxyaabaha kaloo iidan la yaab kale waxaa kamid a maxaa lahaaye siyaabo kala duwan qofka in nambara oo asaga u lahayn in lacaga looga qaato iyadoo loo soo marayo dhanka baraha bulshada laakiin badanaa internetka marka laga hadlayo waxaa marna waxaa la lacaa xogta marna qofkii a waxaa laga qaataa maxaa lahaye lacagihiisa waxaa xasuustaa mara qaarkood in qolooyin oo isticmaalayaan waxyaabaha loo yaqaan master kaaradoo kale in shaqa ku qabanaya inta lacagii laga gedisto kale way dhacdaa dhacdooyin badan oo maanta waxaas leeyahay maalinlaa oo u dhacan laanna adduunka waa lasoo bandhigaaba inta jabsi dhacdo yani waxaa laga yaaba daqiiqadan kula hadlayo in dad xogtooda la dhacoyo yani aaday wuxuu u dhacaa marka dhacdooyinka marka dhacdada aan hilmaamin mar walba waxaa ka mid ah yani qof qof isku ekeysiinayo xaalada emergency tilmaamayo oo aan marnaba aan isku u malaynayni yani inuu qof kale yahay marka way dhacdaa marka qaarkood marka ama dad ku tuugsadaaba jira oo dhanka baraha bulshada oo qofka waxaa la weydiinaa wax aan wax u dhimayn waxaa laga yaaba maanta dhan inuu ku dhaniyo bawraacan u baahanaya hal door iisa tuur marka qofku uu ku dhiiranayo inuu hal door u tuuro yani iyo in qofka la dhaho isbitaalaa joogaa ee, dhacdooyinkaasoo kale dada ku dhacday aan arkay oo dhahayaan cunugeyga qalliin lagu sameynayaa lacagtii qalliinka haddaa dhiibin saalada ma gelinaya la dhahay in sidaas la dhaho niyo lacag kun dollar naga rabaa laakiin waxaa naga dhiman konton dollar oo sidaasoo kale dad dhacdooyinkaas ku dhaceen oo lacaga looga qaatina jira marka way badan yihiin Eh, ma jirta shacabsaaro mid kale oo xitaa sababtay in qof eh, dhaqaale ciwaankiisa lagu weydiisto qof kale eh, qofkii lagu weydiistay eh, saaxiibkiisa ahaa ay isku dhaceen waxaa jirta horta dhacdo cajiiba laba dhalinyara oo aan garanayo saaxiibaday ayaa iisoo dacwoodeen ayagoo qof kale qof kale isku ekeysiiye oo ninkii saaxiibkiisa lacag looga qaatay oo ilaa ilaa u dhahaba aniga been been waayo ninkan uu sheegayo lacagta asaa iga qaatay kadib cadeemo iyo hu- hubin dheer kadib markaa sameyne ayaa dib u heshiisiiyey marka ninkan wuxuu eh, ugu xanaaqsanaay inuu lacag ka qaata deyne oo muddo dheer kala maqan yahay oo lacagna uusan usoo celin maadaama maadaama lacagtaas ah, usoo celi usoo celin oo- oo la soo xariirin taleefonka aan ka qabanaynin ayuu marka dambe si- uu raadiyey oo dhawarniyo lacagta iga soo qaad sanad ka soo wareegatee lacagteeda ma isiisi oo markaas maxaa la dhahay war ani lacag ma kaa qaadan ay sidaa isku qabsadeen kabacdi dacwadii soo gaarta marka aan ayaan ayaa marka dambe daba heshiisiiyey oo aan u sheegay maxaa la dhahay internetka in la isku dhaco marka wax walbaba in la hubsado ayay aada muhiim tahay hubsiina halgeela baa la siistaa ayay soomaalida dhahdaa marka dad badana marka qaarkood xataa ka xishoonaysa in- internetkii inta deemo eh, magacooda la isticmaal laga qaato asleeda qofkaas waa qof weyn moodeenta kusoo celiya asna inuu kaa warhayn ayaa laga yaabaa marka dhacdadaasa ka mid ahayd oo markii dambe maxaa la lahay waxay noqotay arrin lagu maadaysto oo yani eh, ay dadka dham ay la yaabeen marka la fiiriyo marka waxaan isleenahay waa idan dambe baraarug fiicana jira barnaamijyada noocaan oo kalena ahmiyad weyn ay u leeyihiin wacyiga bulshada inay sare loo qaado macno weyn ay ku koordibi doontaa marka Eh, waa tahay marka waxaan ku naqalayaa eh, maxamed eh, maxamedow markaad ogaatay inaad dabin ku dhacday maxay ahayd dareenkaagii ugu horreeyey wallaahi waxaa dareemay eh, dareen muxuu ahaa aad iyo aad eh, murugo iyo muxuu ahaa isugu jiro muxuu ahaa ijaas iyo muxuu ahaa inaan bini aadan ahay oo muxuu ahaa daciif ah oo waxa ugu weyn uu isku sawirsiiyey khatarteed horta laakiin dareen aad iyo aad uu muxuu ahaa murugo u leh si muxuu ahaa qosol iyo experience u leh sina muxuu ahaa nafteeda ay ula muuqato muxuu ahaa qof dhammaystiran oo saxan inaan ahayn macnaha marka dareenka ugu horreeya oo dareen waxay ahayd dareen muxuu ahaa naxdin leh muxuu ahaa inaan gaadanahay laakiin halka shay yacnise waxaa waaye muxuu ahaa ilaahay subxaana watacaala arrintaa inuu ii qadaray ee igu dhacday aana ka sabri karo taasaa muxuu ahaa isku sabirsan markaas kadib maxaa tallaabaa waa qaaday talaabooyinka aan qaaday waxaa ka mid ah talaabooyin fara badan aan qaaday talaabooyinka talaabooyinka ugu horreeya aan qaaday waxaaba horta arrinta inaan ku degdegin inaan hubiyo horta arrintaan arrin jirto oo sax miya Ee, nin wariyaha la xiriiray waxaan dhahay muxuu ahaa lambarkan iyo hubi iyo fiiri Ee, arrimaha cajiibka waxaa ka mid ah wariyahaas wuxuu ila wadaagay ee, ninkaas asiga xataa inuu lasoo hadlay laakiin muxuu ahaa uusan u jawaabin Ee, dad kaloo badanaa arrintaas u sheegay Ee, waxaa isku dayay xataa muxuu ahaa arrintaas inaan dhaqaajiyo oo dad muxuu ahaa wariyaal iyo muxuu ahaa dad afkoodu dheerya inaan arrintaas kala kaashado si aynaan dad kale ugu dhicin arrintaas sababtoo ah markii oo muxuu ahaa qof walba inta dadan dadkaa wacay qof walba arrintii aa ku dhacday marka qof walba waa qarsahay dadaa mar walba isla hadalnaa arrinta muxuu ah iga qarsahay marka qofka markaa arrinta adiga xogta aa siisid oo asigan wuxuu ku leeyahay aniga xataa waa igu dhacday niga maror maxaa igu sheegaysa no nin weyn nin weyna ahay waa lii dhacmaan ku dhihi karaa uu ku leeyahay qofka marka tallaabada ugu horreey oo qaaday waxay ahayd arrintaas muxuu ahaa inaan ka gubtay muxuu ahaa maalinkii dhan waa xasuustaa maalin oo yaab leh jaamacad markaa aadayo baska saarnayo fikir iyo yaab iyo fajac ay u noqotay muxuu ahaa aqliga intuu dhan yahay iyo muxuu ahaa iyo qaabka laii farsameeyey iyo qadarta iyo marka waa waxaa isleeyahay maalinkaas kadib suunaa xirtaa isleeyahay iyo difaac iskaan badan inuuna igu dhicin iyo sideedana qof muxuu ah aniga ii baahanoo mas-uula ama qof kale oo aniga ii baahanoo mas-uula inuuna jirin dadkana saas inay u arkaan aa la rabaa sidooda qofka waxaa la rabaa kula soo xiriiray inaa hubsidaa la rabaa lambar waa asiga leeyaho xaqiiqo ah haddaa haysid lambarkaas saxda inaad kala xiriirtid oo wacdid niyow hebelow lambarkan waxyaalaha cajiibkale waxaa ka mid a qofka muqax iisoo tuur ku dhow adoo lambarkiis lambar kale kuu sheegaa marka arrintaas arinaas arrin inaa iska qaad inaan iska qaadanin waa arrintaas waxaa la rabo marka koowaad aad samaysid qofkan haddaa lambar ka haysid inaad la xiriirtid haddaad qofkaan lambar ka hayin oo qof mas-uul sideeda muxuu ah ninkii dhacoo kale uu yahana video call kula hadal cod xataa qaadan sababtoo ah hadda adduunku wuxuu maraa muxuu ahaa videogan saas loogu fakeyn adduunku wuxuu maraa call markuu qofku soo waco inaa qofaa cod qayb yaroo codkiisa soo qaadahee kadib meelaha gishahee feel yar asagoo laba erey dhahaayo kadib ereyga ereyada iyo muxuu ahaa hadallada aa dhihiisid oo dhan waxay naqaayaan sida muxuu ahaa ee, codkii oo kale naqaayaan marka cod xataa qofka inaan lagu aaminina qaba aniga oo arrintaas arrin aad iyo aad muxuu ah in loo hubiyo ay tahay Eh, dadaalada muxuu ahaa aan sameeyey waxaa ka mid ah oo muxuu ahaa si aan uga daba taga dhacday igu dhacday maadaama lacag iga baxdo lacag iga baxday si muxuu ahaa bal aan lacagteeda usoo ceshado inaan la xiriiro shirkadii wixinaysa adeegyada aan lacagta ku diray applicationska muxuu ahaa ii fududeeyey inaan lacagtaas diro Eh, shirkadihii aan la xiriiray hase ahaatee wax jawaab ah iyo wax caawin ah kama aana helin Eh, ilaa muxuu ahaa mar walba oo lacagta laga dhaco waqti daqiiqad iyo saacad walba saacad ay ka dambeyso rajo beel iyo waxaa igu dhacaya muxuu ahaa in lacagtaas ay iga baxday dibna iigu soo laaban doonin Eh, sidiiaana dhacday muxuu ahaa lacagtaas dib iiguma soo laabanin meel aan ku sheega male shirkadii waxaa la wadaagay taleefanada lacagta ku diray taleefanada la igala soo hadlay kulli oo kulligooda isla shirkadaas ahay marka shirkadan wax caawin ah eh, muxuu ahaa keer ee macamiilku sameynayso kama aan helin Eh, waana ka xumahay muxuu ahaa inaan muxuu ahaa arrintaas eh, igu dhacdo Eh, wax oo muxuu ahaa soori eh, ama muxuu ahaa ka xumaan ama muxuu ahaa inay ka xun yihiin ioma muujinin wax caawin ah oo xataa muxuu ahaa haddii kari waayeen muxuu ahaa xataa iga caawiyeen ay ii muujiyeen muxuu ahaa in xataa haba yaraatee daqiiqad ama second muxuu ahaa inay ila shaqeeyaan waana ka xumaha arrintaas
ekis alfraad oo magacii laga beddelo loo bixiyey niyuu alfursaan daltal kaninig
yaa cawraloy waadiga aadaaraaye xaa kugu dhacay goosaa inta layga qabtay aa xanuunkii ilkiyoo dhan ku faafay
niyuu alfursaan daltal kaninig ma tegin miya ah ma tegin walee duqcaashadi deriskan yaaheed ma aqaanin haa caasho waa iqiina maxaa ku dhacay waa tii hee ilkaha ka jiraneede kumbuyuutara inya la saaray aadhalada horteeraha ilkaheer iyo afkeeri laga tusa aasaa iyadoon hal ilig la siibinaa ilkihii xanuunaya yaa inya laga daaweeyey ey kulayl iyo qabow waxaysan ku ruugayn male kaala arag adaaba yaabaah bal haddaan tegaa waa tan hortaadaahe gal cabdille erad la bujaayoonan aqaanin beriga badana yaa afkaagii mugdigaahay iyo ilkahaagii murxabunoo gubtay u ekaay yaa sidaan u caddeeyey niyuu alfursaan daltal kaniinigaan tegi arro aasay saan kuugu caddeeyeen hee niyuu alfursaan waa tegis haddayba saan ilkihii u caddayhayso una daawayhayso niyuu alfursaan dantal kaninig waxaad ka helaysaan bixinta buuxinta dawaynta kabidda dhisidda qurxinta dhaqidda caddaynta ilkaha gelin dahab laf iyo qalinba niyuu alfursaan dantal kaninig waxay kuu qabanaysaa toosinta ilkaha qalloocu ku jiro abuurista ilkaha burbursan iyo weliba laysarka ilkaha lagu caddeeyo oo aad ka heli karto niyuu alfursaan daltal kaninig waxay xarumo ku kala leedahay degmooyinka gobolka banaadir iyo gobolka baay kasoo horjeedka dahabshiil baydhabo aroo doctor ibraahim nuur qayliyo khibrad dheeroo muddo soddon iyo shan sano aad shaqadan u leeyahay wixii faahfaahinta dheeriya kala xidhiir eber lix hal shan kow iyo toban kow iyo toban labaatan iyo sagaal eber lix hal shan sagaal sagaal soddon iyo sideed sagaal sagaal ama eber lix hal lix konton iyo shan konton iyo shan konton iyo shan
mayd maytaatulaykiyo warandaaradeeni cadaad ku diirsada maytaatulaykiyo warandaaradeeni cadaad ku diirsada darisiyo xigaalo reedha haddaynan isdaynayn miyuu reed barnaamijka kaswadaaga ee raadiyo himilo ayaad degeysanaysaa markaan aan siiyo injineer cabsitaar maadaama ay maanta jiraan aalado a i ah oo lagu sameyn karo codka ama muuqaalka qofka sidee lagu ogaan karaa aan runtii maanta waxaa waaye inuu qof walba horto xogaha inuu hubsado aada muhiim u tahay waxaa lagu ogaan karaa kow een, een, ilkaha qofka waa laga ogaan karaa qofka caadiga iyo marka la fiiriyo meelaha laga ogaan kara qeyb ka taha marka la fiirinayo yacni een, oo la qiimeyn karo yani marka qaarkood cod islaamiyada la isticmaali karaa marka qaarkood muuqaal islaamiyada la isticmaali karaa laakiin dhaqaaqa qofka waa laga dareemi karaa inuu qof bini aadan yahay qof kale aada loo kala dareemaa Eh, inkastoo weer we- weer maxaa la jiri aada loogu wareeyo waxaa xasuustaa marar kala duwan yacni iyagoo lagu fadeexinayo siyaasiyiin ama dad ganacsata ama dad maalqabeena ee kala duwan oo iyaga in lagu qasbay inay shir jira ay qabtaan ee beeniyaan laakiin dadka khibradda u leh ee ayaga waxaa waaye way way hubin karaan way baari karaan Eh, laanna waxaa lagu ogaan karaa qofka dhaqaaqiisa een, maxaa la lahaay waxaa waxaa lagu ogaan karaa inuu videoga inuu inuu ai yahay ama inuu dabiici yahay Wa- waxaa lagu ogaan karaa waxya- siyaabo badan ay ka mid yihiin dhaqdhaqaaqa waxaa kaloo ka mid lagu ogaan karaa maxaa la lahaaye een, ee, sidoo kale ee, dhaqdhaqaaq wejigiisa yani weji dabiici ah iyo weji ai ga way kala duwan yihiin bishimihiisa oo kale meelaha lagu ogaan kara ka mid tahay indhihiisa habka oo il- ee, maxaa la lahaye ilbiriqsiga u sameynaayo ama indha inaysa inaan indha dabiici ahayn laga arki karaa gacmahoo kale waa lagu ogaan karaa farahoo kale waa laga ogaan karaa codka macmalka yani ee, waa la- waxaa la lahaaba codka macmalka dareen dabiici ma leh inuu macmal yahay waa la- waa waa la ogaan karaaba Ee, asalka muuqaalka ayaa laga ogaan karaa meesha laga keenay backgroundgii hadduu jira muuqaal hore u jiray oo wax laga bedel marka qaarkood oo muuqaalo hore inta lasoo qaata asalka lagu ogaan karaa Ee, iftiinka iyo hooska dadkiina editorska aada u yaqaanaan oo aan si sax maxaa la wejigiisa ugu dhacayn oo kale waa la ogaan karaa yacni hubinta markaas waxay u baahan tahay ee, in la hubiyo la qiimeeyo oo hadda waxaa jira xataa tuulal kale inta la isticmaalo oo la weydiin karo waxaan ai maa lagu sameeyey mase laguma sameyn oo asla asiga xataa kaga jawaabi karo marka siyaabo kala duwan ayaa lagu ogaan karaa marka waxaa jirta adeegyo ay leedahay shirkadda microsoftiga iyo naftigeeda oo bilaashay oo lagu ogaan karo hadduu muuqaalka oo rasmi yahay iyo hadduu ai yahay intaba waa lagu ogaan karaa marka Dha- waxaa hor- sida waxaan kusoo sheegnay jawaabteyna waxaa waaye marar badan dad waa laisku ekeysiin karaa laakiin waxaa muhiim in la fuubiyo qofka dhaqdhaqaaqiisa yacni in la iswaafajiyo maxaa la lahaa codkiisa iyo muuqaalkiisa Eem, een, sidoo kale in la ogaado een, hadda maalmaha waxay keeneen mo- shirkadda hadda meta metadata la dhahay xataa xog hadda ai ay ku samaysid inay dhahaan waxaan ai ayaa lagu soo sameeyey oo ah softwareada xataa detect waxaa lahaa jirta qalab waxaa la ai detect oo ay adeegsato shirkadda microsoft iyo shirkado badan oo la mid ah oo lagu ogaan karo waxaan inay yihiin ai marka jawaabtii oo kooban haa waa la ogaan karaa maxay tahay sababta bulshadeenna ay ugu fududdahay in dabnada noocaana ay ku dhacaan yacni bulshadeena wacyigeeda teknolojiyada aada uhooseyso u hooseyso oo aan maxaa lahaa bulshada u baahan yihin in aada wacyigooda loo kordhiyo xirfad la-aanta oo kale iyadana qeybi ka tahay dadka inay waxaan ku baraarugsan aqoon u lahayn Een, bulshadeena maxaa la lahaaye oo mar walbaba aan hubsan waa dareemi kartaa soo maahan yani haddii marba maxaa la lahaaye dhibaatooyin waaweyn ay ka dhashaan maxaa la lahaaye ee- ee dhanka internetka waxay u baahan tahay bulshada in looga digo oo la wacyigeliyo laakiin waxaan isleeyahay waxaa sabab u ah in wacyigeena bulshadeena aada u hooseeyo taasaan isleeyahay barnaamijyo noocan oo kale haddii loo sameeyo ee fahamkooda iyo wacyigooda sare loo qaadi karo Eh, maxamedow dhacdadan kadib maxay tahay cashirka ugu weyn ee aad ka baratay habka aad u adeegsato baraha bulshada wallaahi macnaha waxaa ogaaday eh, dabcan anigoo markii hore sii hori iyo muxuu ahaa mabda guud oo aan ogaa ay tahay social media iijaabiyaad ama waxyaalo wanaagsan iyo salbiyaad ama waxyaalo xunba inuu leeyahay anuu og Eh, haddana arrintaasaa iisii xaqiiqowday social media sida uu igu fududeynayo waxyaalaha qaar muxuu ahaa qofkaa maqan sida uu kugu soo dhaweeyahayo sida walaalka oo muxuu ahaa meel aad kala joogtiin ama walaasha ama waalidka oo meel aad kala joogtiin sida aad muxuu ahaa lacag ugu diri kartid ama wax ugu sameyn kartid sidoo kale in loo adeegsan karo in muxuu ahaa xaaraan iyo baadil muxuu ahaa dadka lacag looga qaato oo dembina dabcan ee lagu geli karo Ee, dabcan dembiyo kala duwanaana meesha ka muuq ka muuqanayay marka khibradda iyo waxa ugu weyn oo maanta aan ku faraxsanahay oo dhacdadaas aan ka dhaxlay waxay ahayd inaan mar dambe haba yaraatay la iigu sameey doonin muxuu ahaa iskaam ku saabsan waxaa laga yaabaa markaas arday ahay lacag yaraa lii weydiiyey laakiin mar aan ugu weynaaday oo muxuu ahaa lacag badan saas in liiga dhici karaa laga yaaba marka khibradda ugu weyn un ka qaato waxaa waaye inaan marnaba haya haba yaraatee scam aan lagugu sameynin ibni aadankana sida caadiga laba qaaba wax ku ogaadaa la yihahdaa in muxuu ahaa qofkii asiga inay wax ku dhacaan sidaas uu wax ku ogaado taas waxaa la dhahaa experience yaa la dhahaa sidoo kale bini aadanka qaabka labada wax ku ogaada waxaa waaye arrin cid kale ku dhacda in loo sheego sidiina muxuu ahaa uu ku feejignaado taasna waxaa la dhahaa wisdom ama xikmadaa la dhahaa xikmadda waxaa waaye dhacdooyinka iyo waqaacida iyo waxyaalaha aa maqlaysid inaa kala soo dhex baxdid ama aa kala istinbaadsatid muxuu ahaa masaa'il ama xuluul kale muxuuaha mushkilado kale xalkooda xikmadda saas waaye khibraddana waxaa waaye waxyaalaha adiga kugu dhacay oo sida daaragtiga kugu dhacay in muxuu ahaa aada wax kala imaatid dabcan qofka experiencega wax kala imaa waaye waxaa la yidhaahdaa qof doqan waaye qofka experiencega wax kala imaado wisdomka aan wax kala imaan dhexdhexaad waaye qofka xikmadiisa ama dadka kale waxyaalaha ku dhacana muxuu ahaa wax ka qaatani qofkaas qof xakiima oo aada muxuu ahaa maankiisa uu sarhay waaye marka aniga experiencegaasa igu dhacay hadda dadka soomaaliyeedna waxaa rajeeyaha dad u dadka soomaaliyeed inta badan waxaa waaye hadallada dadka iyo muxua waxyaalaha dadka ku dhaca ma dhegeystaan dadka soomaaliyeed qofka derbiga inuu soo taabto uu ka jecel yahay inuu dhegeysto qof derbiga soo taabtay usaab sitaara markaan siina ee marka laga soo tago in muuqaal ama cod lagu xaqiijiyo qofka saxda ah maxay yihiin xeeladaha farsamo si uu uga hortago in akoonkiisa la jabsado ee runtii waxay u baahan tahay farsamooyin aada u muhiima oo u baahan in looga hortago kow horta qofka inuu yacni email kale ku xirto emailkiisa in email kale dul saaro waxay dhahaan marka lakab lakabyay dhahaan inuu taleefonkiisa ku xirto sidoo kale maxaa la lahaa in basswordka uu adkeeyo in maxaa lahaayay oo raaco habraacyada securityga si aan qofka looga jabsan inuun u fasixin in meel kale laga soo geli karo oo dhaho keliya devicekan a isticmaala ayaa laga soo geli kara haddii meel kale laga soo galo fasax iga qaado oo aragtaa marka qaarkood marka ciwaanada laga jabsado waxaa sameynaa maxaa loo yaqaano fasaxyo iyo arrimo la xiriira sidoo kale marka laga hadlaayo wax oo u baahan maxaa lahaa in sida qofka ciwaanka looga jabsan tilmaamaha loogu talagalay ay ku tilmaamaan dadka khubarada technolojiyada isticmaala in habraacyada rasmiga in raaca xataa shirkadda waxay ku siinaysaa tilmaamooyin ku leeyahay ciwaankaaga ka dhiga mid oo maxaa lahaay strong ah oo xarfo iyo numbers kala duwan a isticmaalaysa iyo xuruufo ay dadka ay keeni karin waxaa kaloo lagu taliyaa qofka inuu isticmaalo xarfaha waaweyn iyo kuwa yar inuu isku daro sambalada inuu isticmaalo yacni baaswor si sahlan aan loo jabsan karin waxay aada ugu taliyaan oo kale in email kale ay ku xirtaan qofka haddii ciwaankan laga jabsa recovery lagu sameeyo maxaa la ama lakab kale oo hadhowta maxaa laha dib ugu badbaado teleefonkaaga oo kale inaan u ogolaato meel aan ahayn laga soo geli karo in hadda waxaaba la bilaabo face a lasoo kordhiyo iyo iyo waxaa loo yaqaan q r code oo qofka maxaa la lahaa iskangareynayo la hubinayo si securityga qofka loo xaqiijiyo marka hadda kaliya dad wax ma jabsadaan xataa kombyuutarada ayaa wax jabsada sida bini aadamka iska dhigaan marka waxaas oo dhan waxay u baahan yihiin dadka inay ku baraarugaan aqoontooda iyo tilmaamooyinka habraaci loogu talagala inay ilaaliyaan insha allah
madrasadan magaceeda waxaa leedahay muqdisho international school waxay ka kooban tahay afar qaybood oo waxbarasho ah qaybta koowaad waa qaybta xanaanada carruurta oon wax ku barno arday da-dooda udhexayso saddex sano ilaa lix sano ardaydaas waxaan barnaa qur-aanka kariimka adkaaro anaashi ducooyin xisaab af soomaali iyo alifbeetada ingiliishka ardadaas waxaan siinaa quraacqado galabkiina waxaan siinaa caano waxay helaan cayaaro duurkiina waxay helaan ugu yaraan saacadii bar ay seexdaan waxaan u diyaarinay gawaari guryahooda ka soo qaada kuna celiya wax wax u dhiga macallimiin ku habboon waxbarista ubadka aqoonna u leh qaybta labaad waa qaybta qur'aanka kariimka oo u qaybsan saddex qaybood qaybta hingaadda oo ardayda xoogga loo saaro qoraalka iyo akhriska muddo koobanna ay ku bartaan qaybta labaad ee xifdintana waa qayb ardayda xoogga loo saaro boqolkiiba sagaashan xifdinta qur-aanka waxaan u raacinaa maadooyin asaasiga sida xisaab ingilish iyo af soomaali qaybta saddexaad ee qur-aankana waxaan ugu talagalnay gelinka hore inaan ardada qur-aanka xoogga u saarno gelinka dambena waxaan siinaa iskuul dhammaystiran qaybta saddexaad waa qaybta dugsiga hoose dhexe iyo sare oo iskuulaadkana wax badan waan uga gedisannahay qaybta dugsiga hoose waxaan ku qaadanaa siddeed maado maadada koowaad waa qur'aan ingilish carabi af soomaali xisaab saynis social iyo tarbiyo dugsiga dhexe waxaan ardada ugu darnaa kombiyuutar iyo qur-aan fasalka siddeedaad ardayda gaarta wiilal iyo gabdho waxaan ugu darnaa maadada cunno karinta ama home saynis dugsiga sare waxaan iskuulaadka dheernahay shan maado maadada koowaad waa maadada tafsiirka qur-aanka kariimka maadada labaad waa maadada kombiyuutarka maadada saddexaad waa maadada korontada maadada afraad waa maadada darwalnimada maadada shanaadna waa maadada dhaqaalaha ama busineska waxaan siinaa arday dugsi sare ka qalin jabishan shahaado shahaadada koowaad oo tafsiirka qur-aanka midda labaadna kombiyuutarka midda saddexaadna korontada shahaadada afraadna darwalnimada shahaadada ugu dambaysana waa shahaadada dugsiga sare ee mawaada kala duwan oo arday kusoo qaatay qaybta afraad waa qaybta koorsada ama diyaarinta iskuulka oo aan ugu talagalnay ardada da-da waxbarashadu ay kala wen yihiin si aan isu waafajinno muddo kooban dugsiga muqdisho international school wuxuu ku yaalaa degmada hodan xaafadda taleex waddada cabdiqaasin wuxuu ku dhegan yahay warshadii hore ee kokokolo dugsiga muqdisho international school waxaad kala xiriiri kartaa taleefanada kale ah eber lix hal labo saddex saddex afartan iyo kow konton iyo labo ama eber lix hal labo saddex saddex afartan iyo lix toddobaatan iyo lix عزي من سعى لخدمة القرآن
dabka igu baxaayo dadowta igu shidan dabka igu baxaayo dadowta igu shidan damqashada dareenkan dibna hayga ruugaa qaybihii dambe ee kaswadaag ayaa degta ku haysa maxaad usoo jeedin lahaydeen dadka kale ee isticmaala baraha bulshada si ay uga fogaadaan dabinada noocaana aan ku hormaro injineer cabsitaar ee runtii waxaa waaye bulshada soomaaliyed meel bay joogaan waxaan leenahay in ay mar walba raacaan habraaca tiknolojiyada iyo tilmaamooyinka la siinayo barnaamijyada noocaan oo kalena inay isha ku hayaan ay dhegeystaan talooyinka wax ku oolka ah hadday noqon lahayd khibradaha lagala wadaagayo inay aada u foojignaadaan ayna wax walba iska furin oo waxaa waaye lifaaq haddii lagu soo diro ama linki haddii lagu soo diro hubi ka hor intaanan furin baswordka markaad samaynaysa ha noqdo basword xoogan oo oo numberskii xarfaha ka kooban oo capital iyo small letter intaba leh ee sidoo kale maxaa la ciwaan hadaad samaysanaysa ciwaankaaga inaad si adag maxaa la ciwaanka ugu xiratay iyo taleefanadaada inaad ilaalisid oo xataa taleefonkeena caadiga inaan cidna u ogolaanin inuu ku dhaho numbera kusoo dirsanaa ee isoo dir yani waxaasoo dhan oo lagu- maanta aan ka hadlayni in ay ay ka fayjignaadaan Een, waxaan leenahay xogtaada waa hantidaade xogtan maanta waa balcage lacagtan in la ilaashada u baahan tahay sidoo kale xogtan muhiim waa in la ilaaliyo oo waxaa ku xiran ho- sha- sharaftaada sharafta shirkadda aad la joogtid mar walba marka in la foojignaado dadaal mar walbaba ayaan faraynaa ummadda soomaaliyeed iyo barnaamijyada noocaan oo kale teknolojiyada idinkana waa ku mahadsantahay mawaadiicda nolosheen taabanayso oo u baahan maxaa lahaay amniga xogta si loo ilaalinayo adduunka xogta la ilaaliyo waxay ka mid tahay sirta amniga qarankoo la ilaaliyo ayay kale la mid tahay Een, siraha dalkeena hadday noqon lahayd mid ganacsi mid waxbarasho hay-adaha kala duwan ay leeyihin mid daba walbaba in la dhooro waxaan leenahay ugu dambeyntii ciwaankaaga meel walba ha ka furin ka- fa- kaliyele ka adeegso platformyada adig ku gaarka marka da- dadaalkaasna hala sameeya ayaa leenahay bulshada soomaaliyeed maxamed ansiina markan dadka aniga fariinta aan u diraayo waa laba qeybood waaye dadka muxuuha akoonadooda siday uga taxadiraan akoonadooda inaan wax lagu dhicin iyo magacooda muxuuha inaan wax lagu dhicin iyo dadka kaloo la dhacayo fariin aan la wadaagaya jirto horta dadka muxuu ahaa injineerka hadda soo xooga saara injineer cabsitaar muxuu ahaa dadka muxuu ahaa taleefanadooda iyo muxuu ahaa akoonkooda inaan wax lagu dhicin inay ka taxadiraan horta asigaa la qabaa dadka waxaa la rabaa inay ka taxadiraan akoonkooda in waxaa waaye eh, emailiski ay isticmaalaan haddii o t b iyo code iyo waxaas loo soo diro muxuu ahaa inay inayna qof oo la wadaagin la dirin shir- shirkadaha caadiga hadda nagu baraarujiyaan Eh, sidoo kale qofka inuusan isticmaalin hal baswer ustaadka soo sheegay strong baswer inuu isticmaalin hal baswer inuu isticmaalin dad waxaa jira muxuu ahaa oo hal baswer uu isticmaala taleefonkooda baswerkay ku furahayaan whatsappkooda kay ku furahayaan akoonkooda ke baswerka kan u ah muxuu ahaa facebook baswerkiisa wax walba hal baswer uu yahay halkaas baswer haddii laga arko waxaa qofkaas gacanta lagu dhigi karaa wax alla al wuxuu hanti leeyahay marka dadka waxaa la wadaagaa si muxuu ahaa aan loo dhicin ama waxooda aan si fuquman loo jabsan muxuu ahaa inay baswerkooda uu kala duwanaado baswerkoodana mar walba baswer adag u naqdo sidoo kale dadka muxuu ahaa magacyadooda si aan loo isticmaalin waxaa la wadaagi lahay eh, inay ribot gareeyaan qofka haddoo arko akoon magaciisa lagu samaystay ama wixiisa lagu samaystay inuu shirkadaha inuu u raboot gareeyo oo dhaho akoonkan animilihii magaceyga lagu isticmaalayo qofkaas inuu dacwo ka gudbiyaa la rabaa mararka qaar waxaa arkaysaa qof akoonkiisa muxuu ahaa toban akoonoo magaciisa ku qoran tahay muxuu ahaa la isticmaalayo oo iska arkayo haddana uu ka socahayo marka dhibaatooyin badaniya muxuu ahaa dadka arrintaas ay kasoo gaartaa Eh, waxaa ii haray dhanka kale haddaan muxuu ahaa dadka soomaaliyeed ka u gudbiyo eh, muxuu ahaa barnaamijkan barsaalada laga leeyahay dadka si aan loo dhicin dadka waxaan leeyahay war qof walba oo soomaaliyeed iyo qof walba oo muslim iyo insaan ah waxa uu sheegaa ha aaminin qof muxuu ahaa sawirkiisoo keliya ama magaciisoo kale waxa ku go-aansanin cid allaala adduunkan hadda la joogo cid allaala cidda aad rabtid aa magaciisa iyo f- sawirkiisa wax ku samaysan kartaa marka kuguma filno muxuu ahaa qofka inaa aqoonsatid keliya magac iyo sawirkuma kugu filno marka inuu aaminin waxaa kaloo uu sheegaa qofka haddaa muxuu ahaa amintid ama muxuu ahaa la socotid inaadan qofka muxuu ahaa la dareen naqanin qaabka degdega uu wax ku weydiihayo inaadan degdegaas wax ugu filcelinin oo lacag inaadan ku degdegin qofka muxuu ahaa haddii muxuu ahaa lambarkiisa aa heysid ee, caadiga ah qofka macrifo aa isku tihiin lambarkiisa caadi kawac hebelow adiga miyaa qofkaas dhibkaas maa ku haysto arrintaas ka xaqiiji qofka haddii aadan lambarkiisa haynin ama qofka markaas hadduu ku dhaho lambarkii waa kasoo tago kale erey noocaas hadduu ku isticmaalo weeraan qofka video call kula hadal wejigaaga tus aa ku arka dheh ceeb ma ahan sharaf xumana ma ahan iyo bahdil qofkan aa ku sameynaysid keliya qofkan waa u ogashahay inaa wax siisid laakiin waxaad wax u ogoleen qofkaas qof muxuu ahaa magaciisa ku qaraawanayo adiga cadowgaaga ee ummadda islaamka iyo muslimiinta soomaaliyeed cadow ku ah muxuu ahaa qofka mar walbo waxaa waajib ah inaa muxuu ahaa oo qofkan uu ka xanaaqi karin inaa weydiisid qofka muxuu ahaa kama xanaaqi karin kamana- kama xanaaqi karo sidoo kale dadka waxaa uu sheegaa qofka inuu muxuu ahaa haddii la dhaco sida hadaayaba dhinaca kalaga aan ku sheegay inuu report gareeyo koonkaas feeg waaye waa lagu dhacay inuu dadaalo qofkan si oonaan usii wadi lahayn wadada hadda uu saaran yahay sida ugu sii soco lahayn inuu muxuu ahaa arrintaas ka taxadiro Eh, inuunan muxuu ahaa sidoo kale uu sameeyo dadka inuu ku baraarujiyo arrintaas uusa ka xishoonin Eh, muxuu ahaa sidaa dad badan ku dhacda hadaysaa muxuu ahaa aan ka sheegay muxuu ahaa su-aalahii hore dadka inaad ka xishoonin oo isla markaas aad sheegtid dadka aad la wadaagtid saas saasaa jirto Eh, muxuu ahaa dadka la wadaagtid qoyskaaga iyo dadkaagana aad ku baraarujisid Eh, dadka intaasaa kula talinaa guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii kaswadaag tan iyo kulanti dambe nabadgelyo